bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa raadiyaha warbaahinta iyo raadiyaha daljir waxaan uga mahadcelinayaa siday maaragtay bulshada soomaaliyeed iyo maaragtay ummadda ugu shaqeeyaan intaa kadib sidii ballantu ahayd berrito waxaa ka furmaaya degmada wafayn gobolka bari shirka ka qayb qaadanayaan kob iyo toban degmo iyo laba saddex gobol oo gardafuul bari iyo karkaar misimo aqoon-yahano injineero uqaal iyo maaragtay dadka faafayaasha culimo shirkaas waxaa looga arrimsanayaa sidii maaragtay loo dardagelin lahaa oo ficil loogu bedeli lahaa hadalkii wadada kala daawir iyo calula wuxuuna furmaya maalinta jimcaha ee lix iyo tobanka bisha biidnillah haddana waftigii ugu horeeyey maaragtay waa waa joogaa degmadii joogaa marka shirkaas waxa wey waxaa looga hadlayaa sidii wadada maaragtay loo dardagelin lahaa guddigii wadada loo dhisi lahaa xukuumadii maaragtay loo sameyn lahaa si maaragtay ayamaani kusoo aadan u bilaabato ficilka u bilowdo
waaya marka muxuu yahay doorka ay kaga qayb qaadanayaan degmooyinkan iyo saddexdan gobol ee waddada ay dhex mareyso oo ay kaga aadan arrintan degmooyinka waxay kaga qayb qaadanayaan inay maaragtay ku taageeraan maskax iyo murug iyo maal kulliba xoolo nool xoolo mooda iyo xoog badan uga qayb qaataan soona dhaweeyaan inta waddadaas socoto maxaa yeelay wadada ka faadaysaas waa waa wad waa degmooyinka kuwa tobanka waa maaragtay waa ujeedaan oo waxa weeye ufayn waxay kamid tahay kuwa tobanka degmo gaar ahaan waa degmada markii laamea laga dego ugu horeysa waana degmada ka faa'idaysanaysa maaragtay ugu horeysa oo ka faa'idaysanaysa marka sidaa ay ufayn maaragtay u martigelisay boqolaalka qof ee ugu talagashay in ay boqolaalka qof ka faa'idaystaan maaragtay ay u martiqaaday shirkan u martigelisay ayay umuq ayay ayaa markhaanti u ah inay degmooyinkaasi dhammaantood diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan arrintan waddada maxaa yeelay iyaga ka faa'idaysanaya marka anaga ka ufayn ahaan ka shacaar ahaan iyo ka maamul ahaanba waxaanu markii hore ballan qaadnay inaanu nahay cidda u horeysa wacyigelinta shirka wacyigelinta qabanaysa shirkaasina waxa weeye wuxuu gogoligu yahay waxa weeye maaragtay inuu waddadii bilaabatay ayuu horaanti ka yahay in maaragtay waddada diyaar loo yahay degmooyinka walaala saaxiibada ee imaan doonaan insha allah iyagana meeshaas ka ballan qaadayaan inay shirarkaas kala qabanayaan murug iyo maal diyaar la yihiin marka waxaan odhan karnaa waa waa guul shirkaasi waa guul baan leenahay marka waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo maaragtay cid kasta waxaan ugu baaqaynaa in shirka laga soo qayb galo cid kasta dalanaysa noloshu waa maaragtay waa fidsan tahay insha allah mida labaadna gobollada tambari iyo gardafuul waa gobollada maaragtay iyo karkaarba waa gobollada u dhaqaalaha badan maxaa yeelay dhaqaalaha ugu badan gobolka bariga kasoo baxaa maaragtay ama xabki ha noqoto ama kalluunka ha noqoto ama maaragtay khayraadkii badda ha noqoto ama xoolii ha noqote waa gobollada u wadasan soomaaliya marka waxaan oran karaa haddii daacad loo noqdo waxay ka ahaan karaan boqol kiiba konton waayigale ha noqoto hanti ha noqoto xoog ha noqoto way maanta diyaar ayay u yihiin inay boqol kiiba maaragtay konton ka qayb qaataan maaragtay waddadaas maaragtay arrin iyagana looga jeedaa inay bilaabaan maxaa yeelay biyo fadhiyo biyo fagaakixiyaa la yidhi madaxweynuhu waa ballan qaaday laakiin reer ber waxaan rabaa iyo reer gardafuul iyo reer kakaarba waxaan rabaa inay waddadaas maanta iyagu maaragtay dhaqaajiyaan si ummadda ugu dayto maxaa yeele markay waxaystaan wax lagu dari karaa
waaya marka imise degme ayay dhex maraysaa waddadan qaabkeese dhismaheeda u soconaya amaba u bilaabanaya oo looga arrinsanaya ma rabo inaan ka hordhaco sidaan kuu sheegay kob iyo toban degmo oo boosaaas ka mid tahay maxaa yeele boosaas waa magaalada dhaqaalaha ayaa ka faa'iidaysan doona oo fayn ku xigto isku shuban degmooyinka maaragtay qandara iyo gaarinta udhexaysa ilaa kob iyo toban degmoodaa la qiyaasaya laakiin waddada meelahay maraysa iyo maaragtay qaabkii maaragtay loo loo duwaayo iyo qaabka u shaqeynaysid ka rabo inaan ka hordhaco maxaa yeelay waxa weye injineero u baahan tahay qiimeyn bay u baahan tahay marka arrintaasi waktigeeda lama gaarin laga jawaabi lahaa
waaya markaa fiirisid marka waddadan aadka u dheer degmooyinkaas oo dhan dhex mareysa maxay tahay faa'iidooyinka haddii ay hirgasho laga dhexli karo hadee kaabaha dhaqaalaha u weyn maaragtay adduunka waxa wey waa wadooyinka maxaa yeelay dhibaatooyin badan baa ka taa ka taagan gobolada maaragtay hadda la oran jira gaariwaaga la yidhaahdo oo dhibaatooyin kamid ah ama mid caafi ha noqoto mid waxbarasho ha noqoto ama mid kala mid kasta ha noqoto arrimaha bulshada o dhan bay ka qayb qaadanaysaa dhaqaalaha wadankana waxaan oran karnaa waxay usoo kordhinaysaa wax weyn maxaa yeelay waa gobolada maaragtay waa gobol ilaa lix boqol oo kilomitr gobolo dhan weeye marka ummadda ku nool waa ummadda maarata dhaqaalo kasoo ba waxaan saran karaa marka waxay ka qabaan dhaqaalaha wadanka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan puntland waxaa oran karaa boqol kiiba boqol bay kordhin karaa way kordhinaysaa dhaqaalaha wadanka
waay ugu dambeyntii marka maxay tahay fariintaada ku aadan cid kasta oo qusayso inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan waxaan ugu baaqayaa muslimiinta marka soo joogaan soomaalida gaar ahaan soomaalida cid kastoona wax siiyey reer puntland hay-adaha caalamiga ummadda ilaahay ganacsatada iyo hay-adaha iyo wadamada deeqda bixiya dhammaan cid kasta maaragtay waxaan leenahay maanta ka qayb qaata wadadaas maxaa yeelay waa isqatijaalia khayr baa ku jira waa khayr aan dhamaanayn insha allah walaalaha dhiban ee wadadu gaari laadahay maalin kasta umusha ku dhibato maaragtay intay dhexda kusoo jirto afar beri ama shan beri kusoo jirto maaragtay wadada kusoo jirto si looga faa'iideeyo waa in laga qayb qaataa xoog badan ku bixisaan xoolihiina ku bixisaan insha allah waad helaysaan intaasa ugu baaqaya